bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan halka ku salaamayaa dadweynaha galmudug iyo ummadda soomaaliyeed magacayga cidda i garanaynin waa xasan maxamed saciid samantarka caliye loo yaqaano xasanka caliye waxaan ahay murashax u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug war-saxaafadeedkaana maanta waxaan usoo jeedinayaa markaan aragnay dhibaatooyin badan ka taagan dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan wixii ka dhacay doorashada waxaan aada iyo aada uga soo horjeednaa qaabka dowladda soomaaliya u maamushay doorashada guddoonka baarlamaanka waxaana welwel ka qabnaa doorashada madaxweynaha soo socdo iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaanu filaynay doorasho loo dhan yahay loo siman yahay isku fursad la weyahay laakiin waxaa caddaatay inays taas jirin oo dowladda soomaaliya afduud bareer ah oo wax oo riiriixid iyo gooni uwad inay meesha ka socdaan annaga afduub yeeli mayno sidaas daraaddeeda waxaan ka soo horjeednaa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka in la boobsiiyo waxaan u malaynayaa dad badan aragtidaas inay iila qabaan marka waxaan soo jeedinaynaa dowladda soomaaliya baaq u diraynaa in arrintani dib u hakiso inta biyaha ka degayaan waxaan ogsoonnahay waxaanu ku aragnay doorashada baarlamaanka in xor loo ahayn waxaan aragnay xildhibaanadii inay u afduubnaayeen waxaan u aragnay qoorkuqabad inay codkooda ku baxsheen waxaasina waxaan u malaynaynaa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkana saas inay u dhacayso sidaas daraaddeeda reer galmudug iyo soomaaliya oo dhan waxaan u sheegaynaa meeshani in dowladda soomaaliya ka waatowdo waxay ku socoto sidoo kale jabhadda ama ururka dowladda noqday ahlusunna waljamaaca oo maanta labaatan xubnood ku leh baarlamaanka galmudug waxaa weeye waa lagama maarmaan waa urur loo baahan yahay magaaladani xasiloonideedii iyo magaalo jooggeedii ahlusunna la-aanteeda wax dhici karo ma ah dowladda soomaaliyana waxay ka shaqaynaysaa siday meesha gebi ahaanba uga saari lahayd ahlusunna oo ka riixi lahayd dalkan waa la wada leeyahay galmudug waa la wada leeyahay koox gaar ah ma leh kooxaysiga hana laga daayo annaga aada iyo aad baan u cambaareynaynaa ahlu sunnana waan garab taagannahay meeshan la-aantooda nabadna lama helaayo horumarna laga heli maayo anigana maadaama ururkooda ka mid mihi laakiin waxaa ka mid ahay dadka aada u taageersan sidaas daraaddeeda waxaan baaq mar labaad u dirayaa dowladda soomaaliya inay ka waantowdo qaabkay u maamulayso doorashada tan waxaan codsanaynaa sidaas daraaddeeda in dib loo dhigo isbuuc toban maalmood laba isbuuc waxay noqotaba arrinta ku degayso sidoo kale yaa la hilmaamin in galmudug maanta qaybsan yihiin oo doorasho kale iyo madaxweyne kale iyo baarlamaan kale laga diyaarinayo gaalkacyo waxaan rabnaa annaga galmudug oo midaysan waxaan u tartamaynana waa intaasi maanta laba maamul oo mid kale laga daba furmo gaalkacyo waxaan u dulqaadanaynaa iyadana ma aha waa in dadka dhan laysku keenaa wada lahaanshadina la soo celiyaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu